halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye uxunogu saaciiday sharxayn sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa hore idinku sii wadi doonnaa kitaabka ishaaciyah oo isagu ah kitaab ay waxiyo fara badan oo masiixa quseeye ku qoran yihiin waxaa kaloo looga hadlayaa kitaabkani waxyiyo ku saabsan inaannu ilaah marnaba dayrin doonin reer banu israa'iil markii noogu dambaysay waxaannu ka munaaqashoonaynay sidii ilaah uu ula macaamiloonayo kuwa sharka leh markaasoo uu lahaa iyagu horayba way u xumaayeen oo waxay ahaayeen farcan beenaalayaal ah waxay weligood xasuuqi jireen kuwa xaqa ah haddaba ilaa iyo wakhtigaas ilaah ma aannu soo faragelin bal maanta eeg hareerahaaga iyo sida kuwa xaqa ah loo weeraro kuwa quman wakhti wanaagsan kuma haystaan adduunkan haddaan markaasi meeriska cashirkeenna caawa idiin bilowno ayaannu la soo baxaynaa cutubka toddoba-iyo kontonaad aayadda shanaad ee baalka sagaal boqol saddex iyo afartan ee axdigii hore waa kitaabka ishaaciyah waxaana qoran sida tan idinkoo geedaha dhexdooda iyo geed kasta oo cagaar ah hoostiisa iskula kacsada oo carruurta dooxooyinka iyo meelaha dhagaxyada dilaacsan ka hooseeya ku gowraca kuwa dulliga ah maalmaha ugu dambeeya waxay noqon doonaan kuwa asnaamta raaca oo ilaah ka jeesta waxaanay ku eedaysnaan doonaan damiir xumo aan horay loo arag iyo dil waxaa lagu eedaynayaa sanam caabud iyo dil oo ah labadaba dembi oo dadka ay galaan maanta waxaana soo raacaya damac xaaladda kuwa sharka lahi waa sidaas maanta haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii nebi ishaaciyah ayaannu iminka eegaynaa cutubka toddoba iyo kontonaad aayadda lixaad waxaana qoran sida tan qaybtaadu waxay dhex taallaa dhagaxyada siman oo dooxada dhex yaal oo iyaga qudhooda waa qaybtaada waayo iyagaad qurbaan cabniin ah u daadisay oo iyagaad qurbaan u bixisay haddaba bal miyaa waxyaalahaasi raalli aan ka noqon doonaa waxaa iminka halkan laynoogu sheegayaa inay caabudi doonaan dhagxaanta oo ay dhiig cabniin ah u daadinayaan waxay caabudayaan wax waliba ee aan ahayn ilaaha nool ee baaqiga ah haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii nebi ishaaciyah ayaannu iminka eegaynaa cutubka toddoba iyo kontonaad aayaddiisa toddobaad waxaana qoran sida tan waxaad sariirtaadii dul dhigtay buur sarraysa oo dheer oo halkaasaad sii fuushay inaad allabari ku bixisid aawadeed iminka waxaannu garanaynaa in dunideenna uu ka jiro sanam caabud kii ugu weynaa iyo weliba shayddaan caabud waana sawir dadka ay arki doonaan maalmaha ugu dambeeya haddaan horay idinku sii wadno meeriska kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka toddoba iyo kontonaad aayadda siddeedaad waxaana qoran sida tan oo albaabadaada iyo tiirarka dabadooda ayaad xusuustaadii qotonsatay waayo waxaad isu qaawisay mid kale oo aan aniga ahayn waanaad sii fuushay oo sariirtaadiina waad sii ballaarisay oo axdi baad iyaga la dhigatay sariirtoodana meeshaad ku aragtay waad ku jeceshahay beryihii hore dembiyada waa la qarin jiray laakiin wakhtigan xaadirka ah bannaanka ayuu yaallaa waxaad arkaysaa in jaraa'idiyada lagu soo qorayo nin iyo naag isjecel oo welibana aan si xalaal ah isku guursanin waxaa laga yaabaa in ninku naag kale uu ka soo tegay naagtuna ay nin kale ka soo tagtay markaasaa weliba laysku hambalyaynayaa haddaba cutubkan ayaannu ku arkaynaa farqiga u dhexeeya kuwa sharka leh iyo kuwa dembiilayaasha ah iminka waxaannu eegaynaa qalbiqaboojinta ay helayaan kuwa xaqa ah markii aynu ku jirnay qaybtii labaad ee kitaabkii nebi ishaaciyah ayaannu ka hadlaynay qalbiqaboojinta kuwa xaqa ah haddaan markaasi horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii nebi ishaaciyah cutubka toddoba iyo kontonaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qoran sida tan waayo kan dheer oo sarreeya oo weligiis waara oo magaciisu quduuska yahay wuxuu leeyahay anigu waxaan degganahay meesha sare oo quduuska ah oo weliba waxaan la jiraa kan toobadkeena oo is-hoosaysiiya inaan soo nooleeyo ruuxa kuwa is-hoosaysiiya iyo inaan soo nooleeyo qalbiga kuwa toobadkeena dhegaystayaal maalmaha ugu dambeeya ilaah wuxuu qalbiqaboojinayaa mu'miniintiisa waayo wuxuu doonayaa inay iyagu u sarreeyaan dadka sida isaguba uu u sarreeyo waa ilaah baaqi ah oo weliba markii masiixiisu uu joogay dunida ayuu inoo sheegay inuu qaadanayo kuwa aan qabka weyneyn wuxuuna yidhi mid waliba oo isa sarraysiiya waa la hoosaysiin doonaa oo kuwa is-hoosaysiiyana waa la sarraysiin doonaa haddaba kuwa is-hoosaysiiya oo ilaah ku kalsoonaada waxay helayaan wakhti wanaagsan aayaddan waxay eegaysaa maalmaha marka wakhtiga dhibka weyn dunida uu ka bilaabanayo ilaa laga soo gaaro dhammaadka wakhtigaasi dhibka badan haatanna waxaannu eegaynaa dhegaystayaal isla kitaabka ishaaciyah cutubka toddoba iyo kontonaad aayadda lix iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan waayo ilaa iyo weligay diriri maayo oo ilaa weligay sii cadhaysnaan maayo haddii kalese ruuxii iyo nafihii aan abuurayba hortayda way ku taag darnaan lahaayeen haddaba ilaaheennu waa baaqi laakiin mar waliba u cadhaysnaan maayo dembiyadeenna laakiin wax wuu ka qabanayaa oo wuu inaga tirtirayaa haddaan meeriska cutubkan horay idinku sii wadno ayaannu iminka eegaynaa cutubka toddoba iyo kontonaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaana qoran sida tan xumaantii hunguriweynaantiisa aawadeed ayaan u cadhooday oo aan wax ugu dhuftay waan isqariyey oo waan cadhooday oo isna wuu ku sii leexday xagga jidkii qalbigiisa haatan ilaah wuxuu inoo fasiray waxa uu u ciqaabo kuwa sharka leh kuwa sharka lihi waxaa loo ciqaabayaa xumaantii hunguriweynaantooda aawadeed oo ilaah bay ku caasiyeen waxaan hubaa in qof waliba oo garaad lihi uu garanayo in ilaah quduus ah aannu raalli ka noqonaynin kacdoon ilaah waa qasab inuu ciqaabo kuwa qalbiga ka kibirsan haddaan horay idinku sii wadno ayaannu eegaynaa cutubka toddoba iyo kontonaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qoran sida tan jidadkiisii waan arkay laakiinse isagaan bogsiin doonaa oo weliba waan soo hoggaamin doonaa oo isaga iyo kuwa ay u barooranayaanba waan qalbiqaboojin doonaa waxaa ilaah uu leeyahay kuwa barooranaya waa la qalbiqaboojin doonaa kuwa haddaba ka fogaada jidadkooda qalloocan wuu bogsiin doonaa uu badbaadin doonaa waayo ilaaheennu waa naxariis iyo nimco badan yahay waana xaq haddaan horay idinku sii wadno xigashada cutubkan toddoba iyo kontonaad aayadda sagaal iyo tobanaad ayaannu eegaynaa baalka sagaal boqol afar iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan rabbigu wuxuu leeyahay anigu midhaha bushimahan abuuraa nabad iyo nabadu ha u ahaato kan fog iyo kan dhowba oo isagaan bogsiin doonaa ilaah oo keliya ayaa haddaba nabad ka dhigi kara niyadda dembiilaha bal haatanna aynu eegno maaddada kale oo qusaysa eedda la saarayo kuwa sharka leh haddaba qaybahan saddexda ah ee kitaabka aynu u kala saarnay ayaa lagu calaamadinayaa marka ilaah uu leeyahay sida ku qoran cutubka siddeed iyo afartanaad aayadda laba iyo labaatanaad kuwa sharka leh nabadu uma jirto haatanna waxaannu arkaynaa saddexda qaybood ee ugu dambeeya ee aan ka soo bilownay cutubka siddeed iyo afartanaad ayaa waxaa calaamad u noqonaya in kuwa sharka lihi aanay nabadi arkaynin haddaba waa hubaal in kuwa sharka leh aanay nabad arkaynin taariikhda dadka waxaa ku badnaa dagaallo iyo khilaaf badan markaana ma ahan oo keliya inay run tahay in qaramada qaar aanay nabad haysanin hase yeeshee xitaa shakhsiyaadka ayaa nabad haysanin waxaase qaarkood nabad la'aantooda ay kaga cudurdaartaan tartanka ay ku jiraan waxaa haddaba khilaaf uu ka jiraa magaalo waliba iyo tuulo waliba iyo guri waliba ilaah wuxuu leeyahay kuwa sharka leh nabadu uma jirto haddaba haatan ninna kuma guulaysan karo inuu reerkiisa nabad u keeno haddaannu ilaah la nabdin marka hore ciise masiixna wuxuu leeyahay ii kaalaya kulligiin kuwiinna howshaysan oo culaabaysanow oo anigu waan idin nasin doonaa haddaan horay idinku sii wadno xigashada ayaannu iminka eegaynaa dhegaystayaal cutubka toddoba iyo kontonaad waana aayadda labaatanaad laakiinse kuwa sharka ahu waa sida bad kacsan oo kale waayo iyadu innaba ma xasili karto oo biyaheeduna waxay kor u soo xooraan wasaq iyo dhoobo waxaad mooddaa si tafatiran in wax laynooga sheegayo kan sharka leh oo isla sida ay baddu u guuxdo ayuu kan sharka lihi u guuxa oo innaba nabad ma haysto waxaana ka yimaada qurun iyo wasaq haddaan soo gunaanadno cutubkan ayaannu eegaynaa dhammaadka cutubkan toddoba iyo kontonaad waana aayadda kow iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan kuwa sharka ah nabadu uma jirto waxaan u malaynayaa in qof waliba ogsoon yahay inaan nabad la helaynin ilaah la'aantii dunida oo dhammina waxay ogsoon tahay inaan ninna helaynin nabad ilaa ilaah xukunka u qabsada mooyaane oo uu boqortooyadiisana uu ka taago yeruusaalem iyadoo uu majraha u hayo masiixiisa nabad joogto ah waxaa la heli doonaa haddaba marka masiixu dunida uu ku soo noqdo haddaan intaasi ku soo ekayno dhegaystayaal cutubkii toddoba iyo kontonaad ee kitaabkii ishaaciyah ayaannu haatan idiin bilaabaynaa cutubka siddeed iyo kontonaad ee kitaabkii nebi ishaaciyah haddaba dhegaystayaal waxaannu soo gaarnay cutubka siddeed iyo kontonaad oo aynu sida caadada ah ugu horumarinayno mawduuca cutubka waxaana weeye iyadoo bannaanka la keenayo jidadka xunxun ee israa'iil iyo ilaah oo faallo ka bixinaya diidmadii uu diiday ficil diimeedyadooda iyo ilaah oo faallo ka bixinaya diidmadii uu diiday ficil diimeedyadooda iyo sida ilaah uu uga fikirayo wanaaggooda cutubkan wuxuu ina keenayaa qaybtii ugu dambaysay ee kitaabka markay joogto waciyada ishaaciyah waxaana laga hadlayaa ammaanta yahweh oo ah ilaaha israa'iil oo inoo soo maraysa addoonka silcaya oo ah masiixa waxaannu qaybtan ka gelaynaa ammaanta boqortooyada waxaase boqortooyada daahinaya falal dulli ah oo xagga gudaha ah iyo falal xagga dibadda ah oo dadku ay muujinayaan waxaanay dhaawac u geysanaysaa dariiqii masiixa dadka ahluddiinka iska dhigaya oo weliba xubnaha kiniisadda ah oo caytamaya sida qolyaha karaahida ah iyo kuwa daacadlaawayaasha ah ee dadka qiyaameeya oo damiir xumada leh welibana raadiya wanaag ay kula kulmaan heerka ilaah ayaa waxay hor joogsadaan nimcada iyo ammaantii ilaah xaggiisa dadka uga imaan lahayd faallada halkan laynagu siinayaa waxay tahay waxa ammaanta loo joojiyey dadku waxay ahaayeen kuwo iska dhiga inay gaari karaan heerka ilaah iyagoo weliba bini'aadan ah ugu dambaynta bini'aadannimadoodii bay muujinayaan waxay dhowraan hannaan qaas ah oo weliba waxay su'aalo ka keenaan ficiladii ilaah ee dhankooda waxay eedeeyaan ilaah iyo dariiqiisa iyagoo weliba xagga kore iska dhigaya ahluddiin ayay haddana ku sii socdaan waddooyinkooda sharnimada ah weliba waxaa la arkay inaan laga waantoobin sharkii horay loogu dayriyey inkastoo maxbuus ahaan loo kaxaystay oo waxaa ku qoran kitaabkii malaakiic cutubka saddexaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban ee baalka kun boqol sagaal iyo siddeetan ee ahdigii hore sida tan rabbigu wuxuu leeyahay erayadiinnii waxay ahaayeen erayo adag oo igagees ah idinkuse waxaad tidhaahdaan goormaannu wax kaa sheegnay waxaad tidhaahdeen in rabbiga loo adeego waxtar ma leh oo bal maxaa faa'iide ah oo noogu jira haddaannu amarkiisii dhowrnay iyo xitaa haddaannu murugaysnaan rabbiga ciidamada kula hor soconnay waxay marka sidan ay leeyihiin ay daleecaynayaan ilaah waayo waxay ka doonayeen inuu barakadeeyo haddaba wuxuu arkay in faruuryahooda iyo niyadahooda ay kala duwan yihiin waxaana la ceshaday barakadii waayo ilaah wuxuu ka dhowrayey inay bushimahooda iyo weliba niyadahooda ay israacsanaadaan markaas ayaa baraka dhan waliba ah ilaah laga helaa hase yeeshee inta laba qalbi lagu shaqaynayo ilaah waxba laga heli maayo markaa xitaa wakhtigeenna waxaa jira labawajiilannimo ilaah aannu ka jawaabaynin waxaa laga yaabaa inaad ilaah u baryayso inaad hesho faa'iido xagga jidhka ah ilaahna aannu ku faraxsanayn waxa aad raadinayso wuxuu kaloo og yahay sida ay ahaan doonto markii lagu siiyo waxa aad weyddiisatay iyo sida qalbigaagu uu u kibri doono marka waxaaba laga yaabaa inaannu kuu oggolaan markaasay badanaa dadka ilaah ku eedeeyaan inaannu barakadaynin sida reer banu israa'iil ay ku lahaayeen qidcadii kore markaasoo ay yidhaahdeen maxaannu ka helaynaa haddii aannu ilaah ka cabsanno ilaah ma aqbalo labawajiilannimada waxaana taasu ay muujinaysaa qofka caadiga ah iyo sida uu ilaah uga dheer yahay ciise masiix oo taasi ka faalloonaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabka muujintii ciise masiix ee yooxanaan loo muujiyey cutubka saddexaad aayadda lix iyo tobanaad wuxuuna la hadlayaa kiniisaddii leodokiya waxaana qorninku uu leeyahay sida tan haddaba waad diiran tahay oo qabow iyo kulayl midna ma lihid sidaas daraaddeed afkaygaan kaa tufi doonaa haddaba tanu waa dabeecadda sayidka ciise masiix ah uu ku leeyahay kiniisadaha qaar ee aan raacin waxbariddiisa ama injiilka iminka dhegaystayaal waxaannu ku bilaabaynaa maaddada ah israa'iil oo bannaanka la keenayo ama la muujinayo jidadkeedii sharka lahaa haddaan dib ugu soo noqonno qorninka ayaan waxaan ka eegaynaa cutubka konton iyo siddeedaad aayaddiisa koowaad ee kitaabkii ishaaciyah sida tan aad u qayli oo waxba ha iskula harin codkaagana sida buun oo kale kor u qaad oo dadkayga xadgudubkooda u sheeg oo reer yacquubna dembiyadooda u sheeg waxaa iminka ishaaciyah oo ahaa nebigii lagu amrayaa inuu codkiisa sare u qaado oo dadka u sheego cod farriin aanay jeclaysanaynin oo ah inay dembaabeen oy xadgudbeen inkastoo weliba iyagu ay la ahayd inay ahludiin yihiin waxay kaloo tanu keenaysaa farxad la'aan markii ay ogaadaan in falimahoodii la arkay inay xumaani ku dheehan tahay ilaah mar waliba wuxuu dadka u sheegaa farriinta uu u hayo iyaga oo waxay aalaaba noqotaa waxyaabo aan dadka ka farxinin bal ka fakar nin duub weyn oo dalka jooga oo aan salaadi ka baxsan oo lagu yidhi wax kasta oo aad samaynayso waxba kama jiraan bilxaqiiqa ninkaasi wuu dagaalamayaa markaa ishaaciyah waxaa lagu adkaynayaa inuu ku adkaysto farriintan oo aan ka farxinaynin dadkii maalmihiisa joogay haddaan horay idinku sii wadno oo aannu idin bayaaminno waxa farriinta ay ahayd ayaannu eegaynaa cutubka siddeed iyo kontonaad aayadda labaad waa baalka sagaal boqol afar iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan laakiinse iyagu maalin kasta way i doondoonaan oo waxay jecel yihiin inay jidadkayga ogaadaan sidii quruun xaqnimo samaysay oo aan innaba amarkii ilaahooda ka tegin waxay i weyddiistaan amarro xaq ah oo waxay aad u jecel yihiin inay ilaah ku soo dhowaadaan dhegaystayaal miyaanay run ahayn in nin walba dhanka ilaah uu isku dayo inuu u soo dhowaado dadkanu waxay ka qaybgalayeen caabudaadda ka socon jirtay macbudkii reer banu israa'iil oo waxay kaloo samayn jireen xeerar badan oo la xidhiidha diinta way soomi jireen oo dembiyadoodana wax bay u bixin jireen hase yeeshee laguma arag qaabkii ama nidaamkii ilaah uu ka doonayey qofka rumaystaha ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminka eegaynaa cutubka konton iyo siddeedaad aayadda saddexaad ee kitaabka ishaaciyah waxaana qoran sida tan waxay leeyihiin bal maxaannu u soonnay oo aad u arki weyday bal maxaannu naftayada u dhibnay oo aad u daymoon weyday bal eega maalintii aad soontaan waad iska raaxaysataan oo shaqaalihiinna oo dhanna waad dulantaan soo arki maysaan dadkanu way soomi jireen laakiin soonkoodu ma ahayn mid ku sallaysan qawaaniinta ilaah uu u dejiyey soonka oo ah inaadan dulmin kuwa kuu shaqeeya marka aad sooman tahay welibana ma ahan inaad raaxaysataan oo aad turub dheeshaan idinkoo xanuunkii soonka isdhaafinaya weliba la dooni maayo inaad wakhtiga soonka oo dhan guryihiinna iska huradaan sida aalaaba dhacda marka dadka soomaalida ahi ay sooman yihiin markaa reer banu israa'iil lama ahayn in ilaah uu eegayo hannaanka iyo qaabka qofka soomani uu ula macaamiloonayo dadka kale welibana lama ahayn in ilaah uu doonayo naxariis ee aysan ahayn camallo qofka u gaar ah waxaa la doonayaa inaad dadka aad la nooshahay u naxariisato oo kuwa aad ka tabarroon tahayna aad gacan u fidiso oo aad aragto in ilaah adigana sidaas oo kale uu kugu naxariisanayo sayid ciise masiix oo arrinkaasi ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida mataayas uu u qoray cutubka lixaad aayadda lix iyo tobanaad sida tan kolkaad soontaan ha ahaanina sida labawejiilayaashu u fool qulubsan yihiin waayo way isfool xumeeyaan si ay dadka ugu muuqdaan inay sooman yihiin runtii waxaan idinku leeyahay abaalgudkoodii way heleen miyaadan haddaba arkaynin in sayidkeenna uu gartay sida kuwa badan oo sooma maanta ay yihiin qaarkood faruuryahoodu way qallalan yihiin oo afkay naab ku leeyihiin oo qof waliba waxay u muujinayaan inay sooman yihiin waxaa lagaa doonayaa inaan lagaa garan inaad sooman tahay oo welibana aadan seexan markii aad sooman tahay waxaa lagaa doonayaa in aad ilaah u muujiso waayo isagu wuu garanayaa inaad sooman tahay markaa meeshaas laga heli maayo labawajiilannimo mar kale ayaa ciise masiix wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida matayas uu u qoray cutubka lixaad aayadaha toddoba iyo toban ilaa siddeed iyo toban ee baalka tobanaad ee kitaabka axdiga cusub waxaana qoran sida tan laakiin adigu goortaad soontid madaxaaga saliid marso oo fool dhaqo si aadan dadka ugu muuqan inaad sooman tahay laakiin aad ugu muuqatid aabbahaaga meel qarsoon ku jira oo aabbahaaga waxa qarsoon arkaa waa ku abaalgudi doonaa miyaad haddaba arkaysaa sida lagaa doonayo haddii aad sooman tahay waxaa lagaa doonayaa inaad ilaahaaga meesha qarsoon ku jira aad wax waliba isaga uun u bandhigto kan xidhiirka koowaad iyo mudnaantaba leh waa ilaah ee ma ahan qofka aad xulufada tihiin ama aad deriska tihiin ma ahan inaad dadka istustusto ee waa inaad u shaqayso si qof waliba aannu kuu garan inaad iska gedayso ilaah u bandhig haddaba xaalkaaga aad u soomayso waayo dadku iskama soomaan laakiin markii ay soomayaan oy ilaah baryayaan waxay kala hadlayaan waxyaabaha hor taagan ee caqabada ku ah aan idiin raaciye soonka masiixiyiintu wuu ka duwan yahay kan dadka kale ee ahlulkitaabka ah soonka masiixiyiinta ma lahan bil u gaar ah oo dadku ay soomayaan mana jirto tiro cayiman oo laga doonayo laakiin waxay soomayaan intii ay doonaan xitaa haddii ay doonayaan waxay soomi karaan saddex bilood oo isku xigta amase hal maalin oo qura habeen dambe ayaannu dhegaystayaal halkii idinka sii wadi doonnaa faalladan ku saabsan maadada soonka iyo sidii reer banu israa'iil ay yeeli jireen masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin